waxaynu leenahay maxaynu leenahay haddaynu hadda madaxweyn madaxweynuhu iyo dowladiisu ha jiraano ha joogaan ha jiraano ha joogaan innaga waxaynu inagu badan reer guuraaga reerka reer guuraaga haddii gurigiisa roob ku helo sanadka iyo sanadka dambe iyo sanadka xiga kama guuro kama diga rogto waxaynu leenahay ilaa doorashada layskama gabo hadba dhan looma xararee innagu maanta waxaynu haynaa halkaynu ku taagayna baynu haynaa gowskambeedka lagu haynaa gowskambeedka lagu haynaa intaa waxaa aan raacinayaa dadweynaha sharafta leh ee bacadka taagan ee ku nool degmada ciraf weyn aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee sharafta leh ee niyadsamida ay ku muuqato yaa u soo dhaweysay madaxweynihiinii wixii la qaban lahaa wixii ugu wanaagsanaa waa laydiin qabtay waxaa kale oo fariin u dirayaa mucaaradku iyadoo maluhu ay mucaarad iyo muxaafid leeyihiin haddana mucaaradkeenu inagu waxa weeye haddii koobka la qaadana way dhigaya haddii la dhigana way qaadaya mabanaha waad mahadsan tahay iyo wax wanaagsan baad qabata waxaan leeyahay xaaji aadan abqallo hadanagiisu wuxuu ku yidhi dadka kale ninkiisii waxtara waa silgeliyaane idinkuna halliga taabutaa waa ku tulasaane basar baa ka dhaaftaan ninkii toos idiin wadae taa ka iyo meel kale kubaa mid u taqaaniin taa konteedaagtaa iyo mayn oo kilomitri dheeraada waxaalaada qolada mucaaradka ah indhihiinu waxasan ha arkaan waayo mucaaradka waxaa loo sameeyey inuu wax toosiyo waxa wanaagsan la raaco laakiin koobka haddii la dhigo in la qaadaala yahay haddii la dhigo inti la qaado in la dhigaala yahay dee ma aha arrin waa arrin salbiya ee arrin wax dhisaysa ma aha wahaadaa ma aqulu billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبدنا mucaaradadiina waxaa soo abtirtay wadada sanaag meel kasta iyo deegaan kasta iyo shacbiga gobolka sanaag hadda waxay leeyihiin wax mucaaradada oo ka jilaaba ma jiraan markana waxaan u yeelayaa xildhibaanka kale xildhibaan guurtida ah maxamed shire farax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها وصي نص على شرف صالح دمانتي وسلامة يا دمينا عارف فين شو صوت حياني شو دويان عارف شو مستحوين مدحوينها يروح كويسو على الكلام الكوري هو اللي مركز على الكلام الكوري هو اللي مركز أنا فايت لو غلو الله mid waxaa lala hadlay gobolka sanaag iyo inta wadada loo fadaynayo midna wuxuu ahaa mid kooban oo gaara wuxuu ahaa biyaha oo biyihiina dawladda inta salateeda ninkii martida intibeeskooda ninkii martida ahaa intubaaqoo dad dhaqaatay la sii biyo wadadii war cali nin kale ninka yimi annagana aan laskooda baan dhasinaynaa markaa masaajida waxay soo daadan uga bixisay laakiin waxaan leedahay ee weli baxay ee waa hadidii way baxday oo waa la soo gaadhay laakiin ceelkay weli dhihimayhin taasi waa intaa in yar wasiirka gaar u dhaho waxa weeyaan wasiirka howlaha gorma joogo laakiin xalwa xataa fariinkaa dugdib u gajinayaayo haddii laamigeeda mara magaalada oo toon balaad bay u bacaan tahay intaa ayaa laba doona waxyaal qabato ayaa kaa codsanaya balakii hore ahaa hadalka hadalka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان كلام صور كليليا لما جبت هلليا من إذا عشي غادي ورديت عين خلايك وكشبتو وضبطت هنان كبسة حسد المدع الفوين يدي قامد عين ومر إنما عيني هنا لو سعرتو marka dhammaan waxaa laynaga wada dhegaysanaya daafaha caalamka khudbadeeda maanta ka socda guulaha sida waxa weeye gudaha madaxweyne axmed maxamed maxamuud miileyo kana kale waxaan ku soo dhaweynayaa jiif caasilka deegaankan jiif caasil maxamed nuux maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wafdida la socota ee wasiirada madaxda ciidamada iyo wasiga kale asalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku soo dhaweyneynaa annagoo ah ama ku hadlaya afka dadweynaha degmada ceel afweyn waxaanu idinku soo dhaweyneyna waxaanu idinku soo dhaweyneynaa degmada ceel afweyn waxaanu idin leenahay waa degmadiinii waa degmadii shalayto markii walalaha ku jirteen degmooyinkii idinku cadcadaa bay kamid ahay degmada ceel afweyn waxaanu idin dhaweena waa dalkiinii iyo degmadiinii iyo dadkiinii intaasi waa salaantii salaanka bacdi socdaallo hore oo fara badanna waa lagu soo barteen kan maanta bulixdiisu ugu weyna waxa weeye waddada waddada waxaanu idinka ballan qaadaynaa intii awoodayadu noqoto iyagoo kollay dunuuba iska jiraan inaanu wixii awoodayadu noqoto aanu idinka ballan qaadno waxqabad intaa waxaa noo weelisa madaxweyne dhowr jeer hore aada soo barteen arrintaa waanu idinkala hadalnay magaaladu waa naga yeelaan kollay waxqabad inaa mar soo taagteenna waanu ka waraynaa laakiin arrintaa biyaha ceel afoodu waa masjiro taala oo aan ila hadda waxba ka qabsoodin garan mayno waxa weeyaan ciddii ah idinkoo isoo dhigteen idinka hala dhibaatan doona anagu biyo ma hayno waa idin sheegay arrintaas horta shan doolar bay nagu gaadhaysana arrintaas aad iyo aad ban waxaanu idinka codsanaynaa inaa waxqabad looga loogala qablataan oo magaalada waa diyaaraadaynu dadkii maatada ahaabaa liita ninkii iibsan karaya wuu iibsan karaya laakiin dadkii aan waxba iibsanayn waa ku baktiyeen magaalada ceelaf weyna wuxuu noqday bii aan la cabi karayn waxaan ku soo koobayaa hadalkayga socdaalkiinan socdaal guuleed baanu idin rajaynaynaa nabadgelyo iyo basbas iyo barwaaqaanu idin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كفى يسيري وعوري محمود محمد عبد السلام وعن لا يا تمام بدك السياسي هذا هذه ورقيت الناس وكان وعن كل في مدحوينها جمهورية الصومال مدن أحمد محمد محمود سلاليو وكما رأيك والله ذلك جمهورية الصومال لان إنك مدحوينه وعن كنت جاي degmada ceelaf weyn oo fasadaha kala hadlayo yani weynihii soo dhaweeyey iyadoo wafdiga madaxweynahana ay ka mid yihiin wafuud heer kalena oo miisaan culus leh oo dalka iyo dadka cindaha cindaynaya xaaladahooda iyo duruufahooda ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ciidanka gaanka somaliland haliyaha ciidanka booliiska iyo wasiirka dibadejinta iyo wasiirka foosaha xiriirka golayaasha dhammaan madaxdii qaranka oo dhan ayaa kursiga boqorro salaayiin wareen somalilanaa ka farsan madaxweynaha ku weeliya markana waxaan u yeelaya aan ku noqonayaa dhinacii hadalka iyo khudbadda waxaana u yeelayaa oday isxaaq aljamac بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوية مدحوية أيو مروتيسة وسيدة وضعها كليه مدحدا سنوضع لم نأتي وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنت وحايا لها فأنصر وليا مدحوية وقصر وليا بجوزي غير الفريق oo dadweynaheedii tugan yahay ayaa waxaad leeyihiin madaxweyne soo dhawow annagoo kuu calool suran danta u wadajeedna oo aan iskhilaafsanayn ayaanu kugu soo dhaweynaynaa degmada eerku eewaankaga guddoonto adiga iyo waqtigaada iyo wasiiradaada degmadii eerafweyn oo dhan ayaa halkaa isugu soo baxday iyagoo calool furan waxaa aroortooda u furanteena waxa weeye khasmarka aad dalka ku hogaamisay ayay raalli ka yihiin kuna faraxsan yihiin kulankeeda walayadaku taas waa qodob qodobka labaad madaxweyne adigu waxaa halkan ka soo jeedinaya adiga inta yar waxa weeye madaxweyne qibada warxamteeda weeye waa soola wanaagaya waa dooranaya waxaan ii sheegayaa waxa weeye magax weeye weliyihii doorashada doorashadaadii waxaa ku jiray biyo iyo waxaan ka casana waxaa biyaa wadada iyo qodob saddexaad biyihii waa helay oo waa la qoray oo aanan naxaaraan oo ilaha la diyaaranahay misna hawsha hawl aad gashay oo ka meelalisay oo deeaana qaraareedeen oo ilaha diyaraan hawsha waad gaadhi waddadii waad gaadhay waxaad gaadhay waddadii ayaad noo dhagaadhigtay diyaar baanu u nahay dadkaas eerasay sugan qof waliba diyaar u horan yahay xoolihiisa sad afar meelood marku ka dhigo meel waddada inay gato aday diyaar yihiin qodobka saddexaad ee badanihii ku jira waxa weeye qidmada eerasay qidmo fadiile weeye mudane maxaa ka maxaa inoo diiday inuu dawal loogu dhawaaqdo war meesha muuminiinta intaa ka mumin dawal loogu dhawaaqdo gobol waa qaadi karaa waana ka adagnahay waxaan madaxaystaayaan garabaan madaxweyne maanta ayaana asal waxa ummadda ugu soo dirtay maanta inaan tusaalo loogu dhawaaqsado taasoo taa wey qodob waxa kale aan ku xishiinaya waxa weeye ee wasiir wasiir oo dhan maqsuudka malaha eerishay wasiir eerifay isukuwa eerifay sile xafiis ma jiro hawayshagaada jira waxaa leeyahay war wasiirada yaa wasiirada war guryaadyaasha xafiisyadooda hawl istaagisa duwayaasha oo laamihii dawladda oo dhan baa maqan laamihii waxaana ka jeeda in yar xanaanada xoolaha beeraha gaaba meel baa ka jooga iyana malaha meel gaar male degmadu waa xoolay xoolay ku noosha ku dhaqan tahay gaari malaha isuduwa waa joogaa beera suuqay dhigaan suuqay tahay gaalnimada ay ku soo eegaan meeshii xumaata meeshii xumaata ee lagu soo sheego cudur gaalo ay ku qabtaan male xafiisay dhistaan dawada male waxaa leeyahay madaxweyne ashakoyna maayo wasiirada laakiin waxaa leeyahay de waa waa waa inay naga qabato waa ina naga noo qaadaan ballan hawshaana gashaan xanaanada xoolaha gaalaad mar loo sheegay oo weli mahayno iska hodadii dawladda hoose mahayno oo nabaa ku ballan qaaday waxaan leeyahay waxbaa naga baqan harumatii waxbaa naga dhiman harnagoo buuxiya annana waa bixsanayna annaguna waa bixsanayna waxa kala jira safarinaan ma fadhiya ciidamo ma hayno ciidamo toban baa tooga toban askari toban askari baa noo tooga afarna huduu bay joogtaa tobanna halkuu joogaa afarna daraweyna joogtaa marka waxay dhacaan ma afarta xalahaya waxaan leeyahay madaxweyne adiga adiga iyo wasiiradaada waxaanu ku soo dhawaynaynaa gacmo furan qalbi furan weji furan waxaan leeyahay hay-adaha madaxweyne hay-adaha ben maxamed waxay naga dhiman laba kun oo qoyska haddayna watay min toddobaatan waa ku noolaay saddexna xaggay soo degay hay-adaha loo amar waxay naga dhiban wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xagga waxaan imika hadalkii waa gabagabo waxaa dhinaca degmada xerafkeeda iyo hadalkoodii waxaa ugu dambeeya aanu yeedhayaa aqoyaan foos xasan xasan maxamed waa maayarka degmada hurey oo gudi ballaaran madaxweyne kaga warbixinaya mahad ilaahay baa leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa wufuudda balaaran ee madaxweynaha axmed maxamed ilaahi uu hogaaminayo iyo marwadiisa ay hogaaminayaan iyo barlamaank mahad baan unaqayaa marka arrintaa ka gudbo salaantaa madaxweyne safarka dheeraha soo martay anigu waxaan ahaa raggii berbero kala soo baxay ma ayna garanaysaa reer beresoo weynow meelaha la soo maray ee madaxweynaha iyo wafdidii soo martay marayn kari maysaan goortaa la yidhaahdaa hadduu kiciwaabaa la yidhaahdaa waxa la yidhaahdaa waxa la yidhaahdaa bata baxal kii ola jiray dirga lagu xig dirga ku xig waxa weeye geel geelgaba laga xidhaa xajma haysaneefka meesha anigaygaas oo maydii hore ruku mari jiray intaan xeer jogo wallaahi maanjilowey waa gaashaan aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle safarka safarka dheer ah soo marteen ee aad dalkaaga iyo dadkaaga u maraysay ee ilaa berbera ama ilaa sayra aad idhaahdo ama ilaa laasforay ama haddii ilaahay ka dhigo inta ka shishaysa aad gaadhay musaafada intaa leeg oo aan la marayn karayn nin isha kusoo arkay maaha aan la marayn karayn aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa ilaahay baa kaa kaa isiinaya waxaan kaga baxayaa oo halkaa kaga raggii hore hadalkii dhameeyey ereyquna madaxweyne halku ku darayaa haddii aanu ay suuroobayso xagga burtugoorka xukuumadda ama guurgelinta kolley dalowgaada haloo waa lagaga dhow yahay hadday suuro gelayso argaaba waa gobolkeen caalamada gobol baa lagu sheega kolley gobol istaraatijiyada haddana weyaa tagaymaarkay waxaan ku raacayaa isxaaq awtaana hadday loo suuro gelayso gobolka madaxweyne loogu dhawaad annagaa tageysanayna intaa wax kaga baxaya ilaahay baa mahadna weyni mahadnaqaynaa madaxweyne maadaweynna waxoogaa waa ku daray asxaaligu xabadda ku fiiqayaa oo adiga iyo wasiirka daakhilgaba aan u tilmaamayaa annagu degmo yarbao si adaan nahay oo urja xoolaha neefa runtii waa jilasan tahay gaari yar balansiiyo saalsa way uu fadhiistay gaari bilis ma yihin rug bilis ma yihin waxaan leeyahay madaxweyne kaalaa nala socdeeyey isaga iyo wasiirka daakhilkana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad waa mahadcugu sida sharafta leh intaa waxaan kusoo dabagabanayaa xagga hadalka gudoomiyey guddiga degmada erf dhinaca wadada saleebaan jaamac jacaale laakiin waxaan ka tirsanahay guddiga wadada waxaa dhiigga iyaga iyo deecaanka iyaga iyo kashaya laabta laba galay waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland maxamed axmed maxamed siilaanyo khayr allahadiyo kullaba ducadaa ku dhiray marka haddaan haddii aan ka hadalno wadada wadada waxaa waxba ka qaban waaye hore aynu u ogeynahay isdhegaysane madaxweyne rashiid kii ugu horreeyey madaxweynihii la odhan jiray cabdirashiid baan leeyahay madaxweynihii la odhan jiray isagana afweyne ama maxaa la ahaa odaygii waddanka aynu ka ridnay iyo aadan hadde iyo fayaale iyo cigaab intuuba way awood u waayeen inay u xibato hadal qaadaan waa mahad ilaah waxaa iminka inoo raabsanaya cagafyo iyo waxayna weligeema degmadayna maasha allah ilaah noo kordhi oo noo suurtagi waxaa horumardaa murugada iyo rayrayntu ay rahin keentaa si kastaba ha noqoto waxaanu ku mahadnaqayna oo ugu shukrinaqaynaa ilaahda mahadda iskale madaxweynaha waddanka iminka haya waxaanuna taageeraynaa wax kastaba ku taageerayna oo aanaa naf iyo maalba kala hadhayn inuu inaanu ducada aan ducada wax ka wanaagsani ma jiraan inaanu ducada ku guroonaano waayo dacaayad iyo abaar waxba ma tarayo waxaanu leenahay inta noloshaada ka hadlay ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu suurto geliyo inaad wadada noo dhamaystirto ilaah waa naga geliyo intaan wadada noo dhamaystirto inta waxaan kaga baxayaa wadadu way socotaa oo lacagtii waanu wadnaa xooli way socdaan uqaasha waa loo yeedhay dabaday isqabsadeen halkana geridooda oo loogu yeedhay xooli way qaybsadeen falilaahi alxamdu bilowguunbaa loo baahan yahay sal allahuma calaa muxamed wacala ali wasabi وعليكم السلام وحان طلبات إلهي تمام فاستيقظت في الراديو ورجيت ملك السيدان وحان ذكرها لنا فقارها هذا الك تجمد علف وين هو الراديو ورجيت وسكسة إذا كنت تجينا وصلت مدحوينها الجمهورية الصومالي الآن مدن أحمد محمد محمد إلهي وصلت أي كلام لين تجمد علف وين مركن وحان إلهي سلطان يوسف عزيز علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى ال محمد اما بعد wafdida soo galay lagu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya axmed maxamed maxamuud walaha wasiirada marwada madaxweynaha xararada labada ciidan agaasimayaalka wasiirka ku-xigeenka saxaafadda madaxa banaan dadweynaha reer ceeraf weyn dhammaantiin waxaa idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin magaalada tan ceeraf weyn u mudan waa maalin madaxweynaheedii la soo booqday iyo wafdigii ugu xooga badnay inuu hogaaminayay waa maalin ay inoo joogaan qalabkii waddadu samaynaysay oo inaga qeyb dheeraada layna siiyey oo gurigayna ku xiga ay ku xeraysan yihiin waa maalin aynu u baahannahay inaynu masxarad iyo farxad iyo rayrayn iyo deeqsido aynu ku ciidno maanta madaxweyne mudana madaxweyne degmadan ceeraf weyn degmadan ceeraf weyn waxay waa degmadii ugu horreysay ee maamulkii soomaalilana waa maamulkii sanamuu ka taawacalan saddex sannadood bay ka horreysay magaalooyinka waaweyn sida hargeysa iyo burco iyadoo saddex sannadood maamulaagu magacowday oo adigoo waktiga hogaaminayay jabhadii sanaba hogaaminayay agu magacowday ayaa dalka intiisa kale a qabateen waa magaalo soo jireena waa magaalo xamaasad leh waa magaalo waxqaba waxqabadka jecel waa magaalo soo dhaweyntiina ku faraxsan madaxweyne safarka dheeraad soo martay ilaa shayla ilaa iyo laaswaray ee aad haddeer adigu marayso gobolka sanaag ilaa iyo aad adigu marayso gobollada kale waddada aad noo wado aad iyo aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa ilaahay ha kaa jitaa isiiyo adiga iyo dowladdaadaba madaxweyne waxaanu ballan qaadaynaa dadkanu ku hawlan yahay dadkanu ku jiraa siday u ururin lahaayeen xoolihii waa gacantay ku hayaan sareedaan jaamacii iga horreeyey ayaa imika gacanta ku haya lacag deerka laga ururinayey xoolihiina cuqaashaa gacanta ku haya shacbigii iyo jeelii waanu sheegi doonaa maalinta loo baahdo inta ay yihiin waxaanu leenahay qayb baanu ka qaadanaynaa soo qayb ka qaaday madaxeereefoyno sow diyaar uga yihin walmahadka u imin mayno ruuxaana buri mayno waaragtaalkay marayso madaxweyne dalka waxaad u hijahaysay oo aad u jeedisay shaha waxqabad baad u saartay bakaadii laga caysamayey iyo jaraa'idkii la isku caayayey iyo afxumadii iyo shaqala-aantii baad maanta waxaad shaqada u saartay cagta waxqabad wuxuu yidhi ninkii loola jiray cabdullaahi suldaan timacade wuxuu beenayeynaa ku liman cayda suuqyada ee caruuriya nin weyn uu dhaqaho ceelalyada raaca ceelalyadaanu raacaynaa ceelalyadaanu raacaynaa waxaan u soo jeedinayaa dadka qurba jooga eed gobolka saa u dhashay kama hayno wixii looga baahnaa meel kastay daafaha adduunka ka joogaan waxaan leeyahay maanta ku daya waxaan leeyahay lacagta soo ururiya waxaan leeyahay soo dhiiba waxaan leeyahay hala habsaamiya gobollada kale ee dalka ee waddooyinku marayaan ilaah iyo saylax baa maanta waddada lagu simayaa waxaan leeyahay hanagaga hanagaga masuugina waddada ha la dhiso waddada ha loo kaco maanta ha nala caawiyo gobolka sanaag waanu soo mari doonaa guddiyada iyadu waxaan ammaan usoo jeedinayaa guddiga qaran ee madaxweynuhu magacaabay qaaniyada ammaan usoo jeedinayaa waxaan kaga baxayaa mahadnaq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان أنا لكم هدليا أفكر بدونيا حسنا كلية بمدى هنا قوي أنا لكم هدليا أفكر حسنا ilaha deegaanka ee degmada ceerax weyn waxaan halkan muqadmar ballaaran iyo salaan uga soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxmuud jiraayo iyo wafdiga sharaftale ee ballaaran deeqaar qaran ee uu hogaaminayo intaa waxaan ku darayaa hadal badan iyadoo qoraxiina saaran tahay ma soo ma oran doono waxaan ku soo koobayaa madaxweyne adigu horumarka aad noo horseeday ayaanu kugu ognahay annaguna intaad nooshahay intaad nooshahay geeri unba danka inkaa dhexaysa odkaanu anana kuula taagana iyo doorashada intaanu anana kuula taagana intaad nooshahay waa intaa dalkan geeri unba kaga tagtaa hogaankiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka markana waxaaynu gelaynaa dhinaca madaxda heer qaran iyo heer gobol waxaana ugu yeedhayaa marka ugu horeeya gudoomiyaha gobolka tanaag axmed maxamed bele dar madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wasiirada gobolka ah ee qiimaha badan oo tobana xildhibaanada heer qaran dhammaantiin iyo shacabka ceyrabeen waxaan ugu salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan ognahay dhammaanteen in madaxweynuhu soo galay safadee oo uu ogada in xeerta duulayda somalilan saddex gobol ayuu soo maray gobolka aws gobol gobolka saaxil iyo gobolkii janaabol maanta jiro oo intiisii bandaydan soo barnay waayaal waxaan idinku bogaadinayaa bashbashka iyo barwaaqada uloolada madaxweynuhu intii ilaahay ka sokaysa ballabinuu qaaday dhammaantood waa buuxiyey intoodii badnayd dariiqaasaa loogu dambeeyo loogu ah mas-uulkii ugu adkaa insha allah isagana qaybkiisii hore iyo qaybkiisii saxada waa la dhamaystiray cadafyadii baa idiin yaallaa waxaa idiin yaalla qalabkii lagu shaqaynayey waxaa idiin jooga madaxdii maamulaysay runtaasi waa dad aanu dadka kala qabin oo aynu leedahay hormoonka aynu doranay ee ay gobod madaxweynaha ahmed maxamed maxamed sheegay walaalayaal madaxweyne anigu ka ka hadlaya afka dhammaan gobolka sanaag ee aan gudoomiyaha ka ahay waxay kuu soo dirayaan salaan waxay kuu soo dirayaan duco waxay kuu soo dirayaan hambalyo bacdada wixii iyo arrimihi ay u ballan qaaday ee ballan qaaday markii kaateenka lagu jiray geed kasta waa istaagtay aqal kasta waad hor hormartay dareen kasta waynu waynu baanay dhammaanteen waxaan u ballan qaadanay inaynu u gaari doono dowladdii jirtay ee aynu uga doonno dowladdii horumarka ilaahayna waa inoo rumeeyey oo waa inaga aqbalay dowladdii horumarkana maanta waa dhahay intaasi waa inta warbixinta ah ee madaxweynaha iyo shacabka gobolka sala ku nool ay kusoo ambageeriyeen waxyaabadaa taayantiin gobolkii ay soo quraacan yaftiiba waxaan soo mareen safar dheer waana quraaclayihiin waxaan kusoo waxaan ku dardaarayaa inta iga dambaysa mas-uuliyiin hadday yihiin iyo hadday shacab yihiinba in hadalka la soo qabo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام madaxda jamhuuriyadda somalilan oo jeedinayaan shacbiga degmada xelaf weyn markan maadaama idaacadda radio hargeysa ay live ku jirto waxaan jecelahay oo wafdigana uu kamid yahay wasiirka wasaaradda warfaafintu inuu isaguna kelmadiisa dadweynaha reer xelaf weyn iyo reer somalilanba maadaama idaacadda laga dhegeysanayo dhammaan kaasaha iyo gobolada dalka oo dhan uu kelmadiisa yidhaahdo kusoo dhawo mudane wasiir الله أكبر الله أكبر سومالي لاند أين فين في oo faasidkooda ay gelin tahay wadaalaha raadiyo arginta ee tan iyo saakinda iyo subaxnimada addiinaya idaacadda iyagoo madaxweynuhu idaacadda isagoo safarka ku jira oo gaarigiisa saaran jiijiyahakiisa ka baraano shacbiga meel kastoo ay ka dhigaysanayeen markana ay dhigaysan doonaan shacbigu khudbada madaxweynaha ee uu ka jeedinayo ceelas weyn marka labaad reer ceelas weyn waxaan ugu mahadnaqaynaa sida tiirada ay madaxweynaha usoo dhaweeyeen waxaanu uga mahadnaqaynaa firfircoonid iyo kalsida lagu yaqaanay hore waxaanu ugu mahadnaqaynaa waddada qaybta ay ka qaadan doonaan iyo yuhuudta ay la yimaadeen iyo dadaalka faraaxudan ee ay sheegeen waxaan leenahay soo dhawaada laakiin waxaa ogaataan shalay tooyo dawladda waa idinka maqnayd oo waa runtii waa runtiina waayo idaacad miydaan dhegaysan jirin waxa dalka ka socda miydaan ogeyn laakiin axmed xuraayo ayaa idiin suurtageliyey inuu idaacadiidu soo gaadha idiin keeno maantana dawladda waxa ka socda iyo dalkoo dhan waa dhegaysataan dawladnimo idinka maqnayda way yar tahayaa inta dalka la qabtaan baa badan inta kalena suuraayo badanka wuu siiyaa laakiin ha ku dartirina markuu idinla joogo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أروح علي يا وزيرك وزارة الرماح وكذا علي محمد ورعته. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحونا جمهورية السومالي مولانا أحمد محمد محمود سيرايو waftiga qiimaha le ee la socda saraakiinta dadweynaha reer ceelas weynka naansiba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan ugu faraxsanahay sida qiimaha badan inaa u soo dhaweyseen madaxweynaha iyo waftigiisa taas oo ka turjuraysa sida aa ula socotaan dawladdiina iyo maamulkiina iyo madaxdiina aa ugu qiimeynaysaan ayaa ka muuqata o idinka muuqata waxaa runtii aad iyo aad aanu idinku hambaliyeynaynaa firfircoonida iyo sidaa usoo kallaadeen iyo qiimaha aad dhammaantiinba haddaakii degmada sandadkeedii runtii degmadani waxay ahayd markii aan wasaaradda yimid degmada u horeysay ee ambaabuur u idiileyahay waxaana sababtii ahay degmooyinka intaa waa lala socdaa degmo firfircoon oo aada u koraysa oo qiimo badan bay dawladda ka taqaanaa talabaad waxaa jirta in intii minka aanu maraynay ee waddanka aanu maraynay waxyaabaha aanu ku aragnay waxaa ka mid ah oo inta badan ay dadkuna weydiinayaan saa kale aana weydiiseen oo runtii ka turjumaysa halka maanta dadkeenu marayso iyo nabadgelyada dadkeenu dadkeena ka jirta iyo sida dadkeenu ay nabadgelyada u qaateen waxaan garanayaa daryihii hore oo markasta ruuyaha midismooyinka lakala ciidamada adeegtee naga daayanayo basooyi mayne maantana degmo kastoo aan marno iyo meel kastoo aan marno oo ay ugu dambaysa eerka waxaana weydiinayaa goyin balla waxaanu idinka qaadaynaa haddii ala yidhaahdo waxay muujinaysaa in dadku nabadda u baahan yahay oo shacabka reer soomaaliyana ay qaateen nabadgelyadii maanta u socdaan waddadii horumarinta annana waxaan idinkaga qabsini doonaa gulayska iyo ciidamada nabadgelyada hakaa la yidhaahdo aada iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynaha gurmadda jeelka deeban doona waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo khayraadka saaka idin soo galay iyo waddada idinku hayso dadka intiisa kale haddii ala yidhaahdo aada iyo aad waa idinka mahadsantihiin aada iyo aad ugu mahadsanyihiin gudaha imika weli waxaynu ku guda jirnaa dhegaystayaal khudbadihii ay madaxda qaranka u jeedinayaan shacbiga degmada celas weyn iminkana waxaanu yeedhayaa wasiirka wasaaradda boosaha maxamed kaamar abgaal bismillahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مدحونا قرنك مدن أحمد محمد محمود سيلايو مروضة كواد يا قرنك qaranka labada koowaad ee qaranka waa raxata wasiilada ah ciidamada amniga la daba oo laga daba socda saxaafadda hoosteeda joogta ee gobolka maamulka gobolka iyo degmo dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aada ugu raaxsanahay runtii inaan halkan laba erey oo kooban ka idhaahdo maanta qodobka koowaad waxa weye inti aan umaraynay safarkan oo runtii aniga kulley shaqsiga aad iyo aad iyo aad waxaduyga oo aad yani doodan si gaaran aan uga shakeyn doono runtii xilli gaara aadna aan ugu faraxsanahay runtii waxaa qodobka ugu horreeya iga saameeya wasaarad ahaan sida iminka rag iga horreeya codsanayeen madaxweynaha xilkiisu intaydaytan ay ka mid tahay aniga tayga khusaysaa in ay dhammaantiin dhaqsawaasi doontaan madaxweyne mahamed qaasim wuxuu xasuusaa in isgaarsiinta somaliland oo runtii gudaha dalka aada uga hirgashay xeebaha dalkeedana dhaqsa u soo gaadho taa amarkeedaan qabaa warqadda ugu horreysa xafiiskay ka bixi doontaana taasay noqon doontaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo qodobka kale aan raba inaad tilmaado waxa weeye waa maalintii toddobaad inta aanu socdaalkan ku jirno toddobadaa maalmood ilaahay amarkiisa waa hanaan dawliya oo madaxweyne hogaaminayo oo oo wasiiro kalala socdaan waa socdaal qorshaysan oo caawa iyo saacad walba halka la marayo iyo qaabka loo soconayo ay qorshaysan tahay ma aha mid ay ku kala duwan yihiin degmooyinka aanu maraynaa saacadaha la tegay iyo saacadaha laga baxayo looma kala duwanaa waa qolay deya ceelaf weyn lubhaya dhammaan waa sukaya mid maa mid walba xilka laga saaran waktiga ay loo qorshaysan tahay ayaanu qabanaynaa oo aan ka baxaynaa hawlo wixii loo gudboona haddii dantana waan uga jawaabaynaa idinka gabagabadii waxaan odhanayaa aalaf weyn war maanta sanaag oo dhan baan isleehay sanaag oo dhan ninka garbada alaa laga sanaag oo dhan waxaan odhanayaa maanta cidda horaan wasiirina biyo haldoonina lacag haldoonina waxbarasho haldoonina war adduunka wuxuu ku xidhnaa baan idin fidnaa wadaan idiin fidnaaye maalgashada lacagteeda idinku bixiya xalaalahan dambe iyo hadalka oo had meesha idin yaalay ma jiro jamalaha eebay runta sugay jireen malaa kala xishootaaray waxaan odhan lahaa iska duuqaatan oo ilmaha adeerayaal maanta cidda xaweysiinina u talagala xooggiina taageerada dowladda waa idin diyaar inta badan bay idiin fulinaysaa diyaar la tahay inta idinku xiran dhammaystirta ilaaha baa igu og cid walba way dareen kartaa hadday waddadaasi noo qabsantay dhammaatana bini-aadnooda waa ka maarmaysaan cid walba waa ka maarmaysaan su-aal weeye taasi aad baan idin soo dhaweeyaa maashidiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad soo mahadsanyahay b s r wasiirka wasaaradda boostaha oo wafdiga madaxweynaha ka mid ahaa iminkana waxa aan isagana codaayaha u dhiibayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada islamarkaasna mas-uulka ah wadadan oo noo faafaahiya halkan wada maraysa marka kuwa naafsna loogu ballan qaaday waynaba soo gaarin waa idinka sugayna waxaan usturaynin afka dibadda ka soo horeyso kaalkan lama daaqaya inuu ka soo horeeyo baan jiri waana isaga maanta idinkaa laydin sugaya qalabkii waa kan ugu yaalla dhaqaalihii waa diyaarada madaxweyne qalabki waa yani weli sii dambeeyey wuxuu yahay dhaqaajiyo inuu dhaqaajiyo buu halka maraya inta la sugaya waa reer eelaf weyn iyo reer banaan guud ahaan inaa xoolaha bixisaan waan xasuustaa maalintii noogu horreysay waxaa naloo sheegaya shan iyo toban kun oo neef oo halkan kaga baaqday carafadii ay raaci lahaayeen wadaqmada dee shan iyo tobankii kun oo idinku hadda dib isu saaro ila way xaraysaayaa kuwa annaga la siina ama dadanka ku daran wax idinku qaban reer eelaf weyn waxaan leeyahay hogba waa ku raqdeeni yaan laydinka waaye oo waxaa balan qaadan yaan laydinka waaye ilaa iyo maalintii ballanqaad u balanka haysaa annagu ballanqaad leeyahay shaqaana wadnay waanaga aynu soo keenay in badan baa kaga baahay suurtagal maaha in badan baa lahayd waa kaambey in badan baa lahayd waa been waxaa geera loogu heesaa kiifadiyo iyo filim qaala waxaase ka horeyso marka loo yihahdaa waaba qaboobiyo una boso intii horada waa nagii maqanyihii waa u kaadiya war waa samaynayna waa naqaa waa qaboobiyo una boso marka gelagelada marka nagaalo waxa weeye kiifadiyo iyo filim qaalaya beerihii koogay waa kuwaas ilaahay sudada maray waa markuu dhalideen la fureeyo ayaa la yidhahdaa fariinkoda waa kuwaas ilaahay sudada maray marka dambayse giftiisa ay u jijibtana waxaa la yidhahdaa sidaan u jeegnay u fuururay meelaha iyo suuxu saaraa haddaysanana soo xumaadeen weli maadaan gaarin halka waxaa leedahay gacabkii baa lagu wadaa gacabkii markiina lagu gaari aad iyo aad waa mahadsan aada iyo aad ayuu umahadsan yahay egelkuyaal wasiirka madaxweynuhu elegana safarka madaxweynaha egelkuyaal meelkasta laga dhigantay kahadlayo safar ballaaran oo madaxdii reer dowladeed madaxdii dibadda iyo kuduuba way marayaan iminkana waxaan u yeeraynaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda shuguleed kumanan maxamed yesu yan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين سيدنا مدحوينك waftigan ballaaran ee ka kooban wasare iyo xildhibaano iyo cuqaal iyo wadaado iyo culamaauddiin saxaafadda shacbiga reer eelasweyn waan idin wada salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu farxad weyn bay maanta anaga ii tahay iyo waftiga iyagaba inaanu maanta nimaadno ceelasweyn mar walbaada sidii raggii horeeyay u sheegeen aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa kalgacaylkaana tusteen gacaylkaana tusteen soo dhawaanta wanaagsan ee qalbiga furan ee waaftinimadu ku jirto iyo sidaa noo maamuustaan aada iyo aad baa mahadsantihiin ilaahayna idinka dirtaaysiiyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noo soo wada baxdeen na soo dhaweyseen aadna ugu soo dhaweyseen magaaladii macaanka ahayd ee ceelaf weyn annana sida aad raggii iga horeeyey oo dhan ay sheegaan waxaanu diyaar diinahay hadiyadda ugu weyn ee aanu maanta wadnaa waa jidka isku xidhaya ceerigaabo iyo waddankeediisa kale ilaahayna waxaan filanahay inuu inala qabto sidaa loo sheegana wixii idinka idinku harsan waa inaad soo bixisaan anigoo ku hadlaya afkii wasiirka khaarijiga dadka diyaasfaraha dadka dibadda ku maqan gurbajooga balamaha badan dhacda gurigeena aada iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu idinka filaynaa inaad halkaa xoog iyo muruq muujisaan oo u hurtaan xoolihiina iyo lacagtiina oo ka soo qargashaan dadaalkaa weyn ee ummadda reer somaliland ku jirto ee ah inay dalkeeda isku xidho wax ka weyn dal la isku xidhiyo horumar ka weynna ma jirto inakoo isku wada xidhan dhulkaa ballaaran aynu soo marannay ee qiimaha leh ee quruxda leh ee nimcada leh ilaahay nimcada badanina siiyey oo wanaagsan wadun baa isku xidhaysa waxaana idinku bushaaraynaya inuu madaxweynuhu goostay sanadan eighteen may sideed iyo tobanka may inay tahay arrinka lagaga hadlayaa ee siinkeedu ama dadkaan u sheegaynaa maanta inay tahay wadada ceerigaabo oo qiimaha ugu weeraanu ku keenayna haddaan nahay caalamka oo dhan inaa wadadaasi tahay wadadii horumarka meelkasta somaliland ama dadkeeda joogaana bika sideed iyo toban sameey ee la dabaaldegayo dabaaldegaasi wuxuu ku salaysnaanayaa maalgelinta iyo kharashugaadinta sidkaa ceerigaabo hamahadi lahaye maanta in halkan cagabkii wax kitaabo joogaan mar labaad waxaa idinku mahadnaqayaa gebi ahaantii sidaa noo soo dhaweyseen iminkana waxaan kusoo dhaweyn doonaa mikrafoonka madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siwaayo ha soo dhawaayo kusoo dhawo madaxweyne sarkaarka sackaagi الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo shacabweynaha reer ceelkoyn aad iyo aad baan idinku mahadinayaa aad baan idinku mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaadaha leh ee adigana waftigeeda socona aad noo soo dhaweyseen sidii caadada idiin ahay in badan baa halka soo maray mar walba si sharaf leh oo qiimo leh oo kalgacal leh oo wadannimo leh ay ku dheehantahay aad noo soo dhaweyniseen waqtida qaladamada qaranka sidaasaa ku siin waxaan idiin ballan qaadnay idiina ballan qaadaynaa annagana idiin cadaynayna inaan meel weynan reerkaaliin inaan tihiin dad aan qiimo iyo sharaf u hayna inaan tihiin baan idiin ballan qaadayna waxaan u soconay waarkaa waa idinka warramay waa wadada xeergaabo wadada xeergaabo waa midii isku xidaysay dalka waa midii qayro badan oo dalka isku xidaysay waa midii dalka furfuraysay waa midii waxyaab fara badan oo ummadda u baahantay inta furfuraysay weeye wadada xeergaabo culaysaysa waydaan saarayn waxaan ubaa inaad qaybi wax ka qaadan doontaan sida aad wax kale uga qaadateen xoolihiina nool iyo mid walbaa ku daraysaan ayaa rubaa waxaan leeyahay annaguna eerkoy markastaan imaado wax fara badan baa lagala hadlaa baa lagala hadlaa oo baahida u taalle eerkoy taalla ah waa ogtihiin dalkeenu dal soo koraya weeye dal adduunka oo haystayo waxuu haystaa uu ilaahay ugu maandaqayo laakiin ayan marba wax walba inoo waragaarin weeye tallaaba tallaabeynu qaadanaa tallaaba tallaabeynu samaynaa marba wixii aynu qaari kareen talabada aynu qaari kareen hore ugu tallaabsanaynaa aynu ku soconaynaa baayaha aa sheegteen waa dadkii iyoleeshii uga warrameen madbacadaanu koonaynaa waanu ku xisaabtamaynaa waanu ku daragelaynaa wax alla waxaanu ka qaban karno waanu ka qabanaa sidaanu gobollada kale dalkaba aanu ugu dadaalayno insha allahu tacaala mar kale waxaan leeyahay aad iyo aad baan aan ugu mahadinayaa sida uqaybgelaya wadada ceeragaabo insha allahu tacaala aad iyo aad ooma bisha eighteen eighteen may sanadka soo socda bisha eighteen may waxay dabaaldega wuxuu noqonayaa sanadku wuxuu noqonayaa kii federesinka wadada ceeragaabo noqonaya insha allahu tacaala madaxweynaha waxaa la sugaan shahaadaa garab oo gulbada xelafkeed ugu talagaleen horumarka uu madaxweynuhu ku xoggan yahay wuxuu dhawamaaya khidmada ceelfayn oo doqonsiiya madaxweynaha shahaadada inuu madaxweynuhu anshaaro xelafka gaarisiga ee shacabka degmada xelafkeyn iyagoo ku hadlay afka maamulka degmada xelafkeyn iyo afka shacabka degmada xelafkeyn midana madaxweynu madaxweynuhu shacabka degmada xelafkeyn waxaan shahaataadka kugu siinay horumarka iyo waxqabadka aad dalka gaarsiisay muddadii yareed aad xilka dalka haysay aad baanu kugu hambalinaynaa aadna waa kaaga mahadcelinaynaa wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Ibada ee babaxee nidaal cidii hifino habarada dhowra iyo halyey halyey halyey qaran baa tahe halyey halyey halyey qaran baa tahe
amaanada hayla yidhi mida nagardamayo hantaaqa u geyshano xilkiisa xilkiisa xilkiisa hantaade xilkiisa xilkiisa xilkiisa hantaade amaanada hayla yidhi midaan hagardaamayo hantaaqa u geysano xilkiisa xilkiisa xilkiisa hantaade xilkiisa xilkiisa xilkiisa hantaade